Tafsiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Dowladda Jubbaland Caydiid Sulaymaan xaashi oo uu helinayay Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Dowladda Jubbaland ayaa xarunta wasaaradda tababar muhiim ah uga daahfurtay koox matalaya deegaanada Biroole iyo Janaac Cabdale. Tababarka ayaa ujeedadiisu ahayd ilaalinta tayeynta mashaariicda laga hirgeliyay deegaanada galbeedka ka xiga magaalada Kismaayo. Caydiid Sulaymaan xaashi, Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Dowladda Jubbaland oo daahfuray tababarka ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarka.
Tababarkan wuxuu ku saabsan yahay mashruuc la yidhaahdo barwaaqo oo ay wasaarado badan wada leeyihiin baa leh sida xanaanada xoolaha ila fadhiyo xarumaha saddexdaa meelood ah ee mashaariicda biyaha laga samayn doono janaac cabdalle waxaa laga sameeyey ceel boor hool ah baa laga dayactiray waxaa kaloo laga samayn doonaa beer dhirta lagu tallaalo dhirta la tallaalaya lagu abuuro waxaa kaloo laga samaynayaa xarun xoolaha lagu daaweeyo oo kilinika wasaaradda xanaanada xooluhu leedahay saddexdaa aadba saddexdaa wasaaradoodba waxbay ka qaban wasaaradda beeruhuna qayb bay leedahay beer bay ka samayn doontaa wasaaradda waliba marka qayb bay ku leedahay mashruuca wasaaradaha kalena dabcan way dalaban doonaan tababarada way u qaban doonaan dadka tuulooyinka jooga communitiska iyo kuwa professionalka ah wasaaradahooda u shaqeeya ujeeddada laga leeyahay tababarkan waxa weeye oo dadka tuulooyinka ka yimi loo tababaraya inaad ogaataan waxa la idiin qabtay ee biyaha ah ee la idiin sameeyey sida aad u xanaanaysanaysaan oo loo isticmaalayo biyaha deegaanka laga sameynayo laga rabayo dadkaa wada leh iyadoo dadku wada leeyahay waxaa rabaadan dad mas-uuliyiin ahoo u xanaaneeya dadkaas in loo magacaabo oo maamula biyahana in la ilaashtaan baa la rabaa oo qaab loo cabo la helo haddii biyuhu biyo furan iska noqdaan in waliba geeriisa saacad soo geliyo iyadoo biyuhu aan dhammaanin oo meesha ku jira bay wasaqoobayaan kadibna waxaa iman doonta in la cabbi waayo waa nasiib wanaag mashruucu qaabku u qaabaysan yahay ee loogu talagalay waa qaab ummadeenna wax badan u tarayo horumar leh in laga faa'iidaysto biyaha qaarnad dabad waxay ku jiraan dhulka hoosa laga qodaa oo hoos baa riigad ay ku qodayaan qaarna waxaa waa biyahaas roobku keeno oo biyaha roobku keeno sidii loo kaydsan lahaa ee loogu noolaan lahaa waa inuu waxbu tabcan lahayn weeye muhiimadda mashruucu waynoo furan yahay tababarku